bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraabnimo fayla ha ka dhowaada qodobada warkaan hiraabnimo ee raadiyo baydhowsin haytaanshaan ka door korona wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane ilyaas ali nuur wayba usiinu ku hadalay dad usaha ka dhowaayay magaalada muqdisho ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo lakusheeni ee magaalada gaalkacyo taasnimada wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo iyana daahfurti siyaasadda quudiyowka qaran ee dugsiyada dalka ciidamada xoogga dalka oo iyana weerar ku fuli gobolka shabeellada dhexe may ku wada hadleen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble puntland oo gudegtii intii ku horseeda doonta weeraro ku yojeysada koraan al-shabaaba dowladda soomaaliya iyo dowladda kuweyt oo iyana ku wada hadlay maalgaladowka kuweyt iyo ka sameeyasa soomaaliya markale habaaraadka bannaanka dhegeystayaal weyba saaskumada warkaan ku mid ahaa madaxweynaha uhuru kenyatta ee dalkaasi kenya oo siinu ku degay intii markale aqwaaqib xumo ku dhalada korta dhibaatada maxkamadda i c j hiraabnimo fayla dhegeystayaal wayba hiraabnimo khamiis ow taariikhdan iyo kabeeganta labaati kowda bila tobanaad ee oktoobar labada kun labaatiyo kowdan taasi bahayna qodobadii warkaana ka door karoonee dhegeystayaal wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane ilyaas ali nuur owse garoonka diyaarado ee beledka baydhabo saa ka dhowaayay dadkii laasacanad laha ku barakiciyo markale diyaarad laha kuwa qaadi maamulka puntland gaar ahaan magaalada gaalkacyo wasiir weybaa sheegay intii shacabkan dhibaatada lahanjeysadii howlwalba laha kureebadiyo ambaahinyiin garab surun iyo saaslamada intii qof walbo walaale dadkan garab surun liinkumahadnaga wasiirka weybaan ka baaqay bulshada koonfur galbeed intiiyo walhadla deeraan walwalba qof walba wareyso ka dhaama
rogne shatigudud airbort ya roogna taariikhdana geekamay buwaa labaatun bili tumanaad labada kun labaatii kow maalin arbaacew saacadda hadda mayba tilmaamahaytee tumunsa iyo tumiy lama daqiiqu diyaaradda inka damboyja iyo hadda ninkoyti hana deertii oo maylerayso intaas qof iyo wada diyaaraddaas tii horena tan kusii horeytiyana saas oo kale siyeetun iyo shan qof ayaana wadi marka cayaal aan badanaayeen marka eedaan kama hasanyin mahadnag iyo intaa ku jeedii fade dadkaas oo yoona haqaban qaabayahayo dadkaas haadirahay communitigayoona ka nool gaalkacye tumi koox xubnood ka kooban guddigaas meelo ku dhisan eedan mahadsanyiin dadkiyo hadiran diyaaradoyo hasaareen eedan ka mahadsanyiin maybaa diyaaradoogaas ka deeqay dad muxsiniin eh oo may leerahayso soomaaliyeed khaasatan ha ku jeeda south west ha ku jeeda koonfur galbeed ha ku jeedaan adduunka dacladiis ka wada sugan khaasatan qaarsho mayba rogan yurubta rogan qaarsho australia rogan qaarsho maraykanka rogan marka eed ieedanka kama hadnagaana dadka oo may leerahayso lankasta galan ku jeysiday dadsho un gurmadahay oo qandadaalahay
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda koonfur galbeed ilyaas alnuur webaasaaslamada qurbajoogta soomaaliyeed ee gaar ahaan reer koonfur galbeed uusan ka baaqay intiiyo garab surmaan walaalajo dhibaatadaasi linjeysaday wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya waybayeena daah furtay ololaha sagaalaad ee daaweynta isku furanka ee hanraabta wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalk soomaaliya doctoresa fawziya wiker nuur wayba daafurtay ololaha sagaalaad ee daaweynta isku furanka haweenka isbitaalada degmada dayniile ay ku fuliyi doonaan dhakhaatiiran dhaladay dalkaasi suudaan safarkan ee samafale ee dhakhaatiirtan wayba dhaladay dalkaasi suudaan waana ka takhasuseen qaliinada isku furanka ee hanraabta wayba ha bilowday dalkaasi suudaan waybana garoonka diyaarado ee aadan caddaha ka dhowaayay mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo madaxa hay-adda ee bag ee fuliyahayo mashruuca mas-uuliyiinka oo mas-uulku e soo dhaweyn kuuriyadda wafdiga weybaa dhakhaatiirta harunta wasaaradda caafimaadka kala kulameyna wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor safawsi abiikar nuur iyo ana sheegday waanan ku mahadnagday intii ay ka faraxsanta arrintu
in welcoming uh, remarks for our um, brothers and sisters who do not understand the language. daaweynta furiin- eh, isku fura- eh, isku furanka waa wax mushkilad weyn oo soomaaliya haysata waa wax waqti badan wasaaradda iyo hay-adaha kala shaqeeya ay ma aragta si x- weyn isugu taxalluujiyeen gabdheheena iyo haweenkeena eh, dhibkaas uu ku dhaca dhibkaas caafimaad keliya ma aha waa dhib social ah waa aad u fara badan yahay xanuunka aad u weeyahay gabdhihii waxay ka go-aayaan bulshada inteeda kale qaarkood guurkooda uu ku hallaabaa iyaga iyo reerahooda ay ka faquuqmaan bulshada inteeda kale Eh, numberka mar walba kambenyada noo imaada ma aha soomaaliya wax ku filan waa number u baahan mar walba inuu sii kordho si loo maaragta loo daaweeyo xanuunkaas gabdhaha ku dhacayo Eh, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha keenaya iyo challengeska marar badan waa ka wada hadalnay oo waxaan hadda ee nagu cusub ma aha idinkaana sii falaqayn doona maadaama aniga aan idinka si- shirar kaloo xafiiska ra-iisul wasaaraha aan aadi doono haddii alla idmo Eh, kambeynada wax nagu filan ma aha runtii waxaan u baahannahay inaan helno xal waara oo ah takhaatiir soomaaliyeed oo tababaran oo waddanka meelo badan tegi kara xarumo badanna in laga dhisa ay tahay si probleemkaas ee looga looga gudbo ka hortegidda waxyaalaha keenaya in dadka laga wacyigeliyo waa waajibna wada saara annaga ka hortegidda waxyaalaha keenaya in dadka laga wacyigeliyo waa waajibna wada saara annaga wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka iyo dhammaan hay-adaha nagala shaqeeya cid walboo naga kaalmayso in la wacyigeliyo ummadda mashaakilada keenayo een, isku furanka gabdhaha iyo in maaragta lagu dadaalo xarumo badan iyo dhakhaatiir badan oo arintan xalliya nambarka mar walba aan helayno waa ka badan yahay baahida ka jirta soomaaliya haddii aan yacni fiirino Eh, waxaa jira in uu aad u adag yahay dadka ugu adag yahay gabdhaha qaarkood inay meelaha qaarkood ka soo safraan sababta oo maaha keliya qof la qalayo waxaa laga yaabaa meel dheer inay ka imaanayso inaysan soo raaci karin gabadhii ee ma aragtay jid aysan soo mari karin inta badan oo meelaha qaarkood infrastructure iyo security uu xadidayo dadka diyaarad inay soo raacaan ay tahay
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctor fawsi abiikar nuur basaasaato ayaa sheegday intii guud ahaan raabta soomaaliyeed dhibaato ka qabaan ololaha isku furanka balse dhakhaatiirtu ku codsatay intii keliya liinkareebna magaalada muqdisho ee saasimadana la deersiiyey guud ahaan magaalooyinka dalka waybaa xalay xili dambe magaalada muqdisho ee ca- caasimadda dalka gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kulanka weeladay lamada mas-uul ee inkasaarayta dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo khilaaf ku dhexeeyey kulanka waybaa ee ku dhiyey gaar ahaan xarunta madaxtooyada waybaana ra-iisul wasaaraha dalka uu soo fadhijay inkasaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka waybaa waxaa ku shaqeeyey madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaraan kulankii in ka horeeyay weeladaan labada mas-uul kureed wadahadaladii fashirmay ee horey in qabsoomay wararka weybaasaasaato kulanka xalay sheegahaana intii haay kulan hordhace salaan iyo sheekeysi iyo wada qaadeen labada mas-uul iyo ona ka ballamay intii og ee hamiin kala ama owkaha dareer markaliyo kulama saliin dhammaystiraya leeri walyaabo heri lamada dhinac een dhexeeya wararka baa intaas ka darahayana intii madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare roble kulasha u muujiyeen tanaasul waana ku ee isfahan muuqdana laku deeri ee dhowaan ee walaay qalankaasi ku dhihi waan rajo faylana laku dhaba laku qaba intii uu ku safayla lahan gabagabeeye kulankii weelada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wayba saaslamada linku ka hadali doonee xal siliin kudeera walyaabo sababay khilaafka sida xogaanka hay-adda nabad sugidda iyo xilka wasiirka amniga horey weybaan fashalamey fashila ka dhammaaday wadahadal taas oo lafaday in dilka dhexdhexadii farmaajo iyo roobleh kaasoo hor socday kaasoo ero hormudan hay madaxweyne qoorqoor weybaana rajo fadan lagu qabay intii khilaafkaasi markala ee la xaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xasan weyba usu daafuray kulunlin ku hadlay ee siyaasadda qaran ee quudinta ardayda dugsiyada ee dalka awood helowka nolol maalmeedyo caadige kaasoo u jeejiyayay sidii korliinka qaadan lahay heerka nafaqada ardayda siyoon helaan tamar walyo kabaradaan iyo diiwaangelin ardayda haka koraraasa maadaama owlaad badan walbarashada bannaanka ku rogaan durufo nololeed awdiyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya weyba kaaladaase deeqbixiyaasha waxbarashada weybaana ka dadaalase dadaal kastoo macquuleh si liin caawiya owlaada helowka adeegyada waxbarashada suurtagal sangnagada korta hasaaro ku jiilal waxbarasho fayla ciidamada xooga dalka soomaaliya weyba howlgal iyo al-shabaab iyo ka sameeyeen kukoorseedana ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xooga dalka gaar ahaan qeybta labaatan iyo todobaad weyba howlgalo iyo ka sameeyeenaa deegaanada basra buulakuute iyo deegaano kale hooseedow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe inta howlgalkii wadeen ciidamada xooga dalka weyba khasaare iyo ka deersiyeena urka al-shabaab ooyo ka burburiyeen fariismo iyo ka lahayeen deegaankaasi saas haatow ciidamada xooga dalka weyba milasi ka qaarijiyeena maleeshiyaad iyo horjoogyaal ku tirsan ururka al-shabaab ciidamada xooga dalka weyba muddooyinkii inka dambeeyay iyo koranqaadana howlgallo ku dhagay ururka al-shabaab iyoona toddobaadyadii inkada dambeeyay howlgallo isdabajooga ka sameeyeen deegaano badan oo ku tirsan guud ahaan gobolada dalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar weba usuuna kulan weeladay caasimadaasi kuweyt madaxa fulinta iyo agaasimiya agaasimiyaasha guud ee mas-uuliyiinta hay-adaha maalgashiga iyo haan horumarinta kuweyt soomaaliya iyo aan ka hirgelin lahaayeen mashaariic horumarineed iyo maalgashi shal duwan wasiir maxamed cabdirasaaq weba kulanshey gaar gaara uusulaweeladay mudane badar maxamed al sayid gudoomiyaha golaha maamulka sanduuqa carbeed ee horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada mudane marwa cabdulaahi al kayn agaasimaha guud ee sanduuqa kuweyt ee horumarinta dhaqaalaha carbeed iyo mudane badar al ajeel iyo siihayaha maamulka hay-adda guud ee maalgashiga wabooyo saaslamada kuwad hadleena intii oo maalgashida iyo ka sameeyeen soomaaliya ee waana sadiir nilahan ka dhaweyi doono kuwaada wasiirku webaa sheegay intiisa soomaaliya ee towadan usaha ku kabadahaya saasnimadeena usoo hodanka ee kalluunka macdanta shidaalka iyo xoolaha iyo dhulka ee kaboonsa beerashada sfuro ankanagada maalgashi shisheeye ee dhammaan qeybo iskaashiga walku olka ee lamada dhinaa maamulka puntland webaa sheegay intiisu ku horseedo weerar dhunkukooyo dhinaga al-shabaab gudoomiyaha guddiga amniga gobolka ee puntland waan ee gudoomiyaha gobolka mudugka khaliif muuse nuur webaa sheegay intii amniga guud ee gobolka mudug useeyey xillan koofeyl oo laska hadlayay kora kureed marki iyo howlgallo iyo ka sameeyay ciidamada puntland gudoomiyaha webaa warbaahinta in sheegay intii maamulka gaalkacyo iyo guud ahaanka mudugba dadka ka noolyahay hiigsada hayaan horumar islamarkaasna iyo ka guulaysadeen intii oo ku saaraan xubnihii al-shabaab ee ka fuli jaray falalka amni darada ee guud ahaan maamulka puntland gaar ahaan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug webaa sheegay inka baaqi ganacsatada qurbi joogta intii horreedan ka nagdaan gobolka mudug siyo umaal galadaan maadaama iyo ka guulaysadeen amniga magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug weybaa dhowr jeer ku dhii jiray weeraro shal duwan haana soo qaarsho laga dilay gudoomiyii hore ee gobolka mudug iyo mas-uuliyiin kale meelihiisin warkaasi kula darartaan dhegeystayaal hirawnimada waa raadiyo baydhabo ee beledkan baydhabo madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta weba mar kale uu siina gaashaankan daruur ee xukunka maxkamadda caalamiga ee i c j soomaaliya dhowaantan uu xukuntii qeyb ka mid ah sohdinta iyo muranka geliydii soomaaliya ee ero kenya uhuru kenyatta weba ku digay go-aankaasi intii usi dhibaato kanagada doono xiriirka lamada dal madaxweyne kenyatta weba saasnimada gebi ahaanbaa usuka gacan saray xukunka maxkamadda xasaarti muranka badda kaasoo sheegay intii ceegaagow eeyin gaaska iyo kheyraadka dabiicigae us-oona sheegay intii arrintaasi isbedel weyn iyo kasheeno doonto horumarka dhaqaale iyo kan siyaasadda ee dalka waana halisgeliid halisgelii dorkorto guud ahaan gobolka geeska kenyatta weba hadalsheysa ka sheegay xaflad dabaaldega maalinta hadiyada oo kabeegan hayti shalay taasoo haytii mushujaadhey labaatanka oktoobar weyba maalin taariikh nin la yari kun sagaal boqol konton iyo lamadii weyba haytay maalintii xaalada deg dega ee gumaystaha uusuka ka dhawaaqay dhulkaana weyba nahiray boqolaal kumida aabayaashii dalka kenya ha aas aaseen madaxweyne uhuru kenyatta weyba sheegay intii dadka xorriyadda kenya aan dagaalameyn iyo caqabadaasay iritaan dhikadeen awdihii ka guuleysadeen gumaystaha intii ku saaraan cidna maku aqbalaana intii sheegata lahaanshaha qeybkumada dhulkaana sada uunu xishmayeyna xuduudo dalalka kale iyo saasnimadeena nofale intii uun xuduudo badda uuna xishmayniyari madaxweyne kenyatta uhuru kenyatta weba xusaaya intii kenya eeta dal nabadjeel islamarkaasna yee nabada kale nooladaasa dalalka dariska le-e wibanuuse sheegay intii qeyb ku atay howlgalka nabadalinka raadiyow dalalka kale kenya iyo soomaaliya weba ku dhexeeya murun dhanka badee oo muddo dheer hajiitamay xiriirka lamada dal weba mardiiray xeerkii inkaxumayay ilaa usanagada intiiu shal qaadaan safaaradda bilii sagaalaad ee sanadka madaxweyne uhuru kenyatta weba uuse booqday laamo weba milisay haragga kuku jaray saldhig baliiran oo ciidamada badda iyo kabeeladaayeen mandabay oo ku tirsan deegaanka laamo weba kaleus haragga ku jaray garoon diyaaradeed oo saldhigga manda iyo weelada doonta madaxweyne uhuru kenyatta khudbad uusoo jeediyay markii saldhiggaasi uus haragga ku jaray weba sheegay intii saldhiggan uuse muhiiman ay madax banaanida iyo sugowka amniga xuduudeed ee kenya taliyaha militariga kenya generaal robert kipocho weba uusuna dhanshay sheegay intii saldhigga uusu taageero sii doono ciidamada kenya ee kusugan kismaayo ciidamada badda ee dalka kenya weba muddooyinkii ka dambeeyay ka socday dib xaweeyo xoogan dowladda kenya weba maraakiib casriya cusub hakugadatay ee badda hangadatay siya ka dafacda biyo iyo saaslamada guud ahaan ee xuduuda dalka kenya iyo leeri warkii hirownimo iisan kula dararteen dhegeystayaal raadiyo baydhabo inta ninka dhonyi warka weybaasin la dararsayay anaa xasan cali xafow dhanka farsamadana weybaahin farsameeyey saaxiibkii joker intii warkoo kalamadan uu kulami doona idii warkaana dhaaftay baryadan ku helo koraana www radio bedwa net iyo idinku heli kartaa